waxaan rabaa dhibaatadaa soo noqnoqotay inaan xal waara u helno saddex bilood kadiba haddii aan dhibaatada ku dhex jirno waxaan u ekaanaynaa dadaan maaragtaya fikirayn ama dadaan dhibka soo socdo oona u muuqanaan u ekaanaynaa ama sida guddoomiyuhu sheegaba wax kaleetodaa dadku qofkaan wanaagga maaragtay arabinay ay maaragtay u fasir karaysaa waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka aqoonta leh ee injineeradaha waxbartay ee ka soo jeedo dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan dadka waxbartay ee magaalada ka soo jeedo dal iyo dibad meeshay jiraan in laysu yimaado la tashado magaalada dhibaatada soo noqnoqotay sideen uga badbaadinaa in la yidhaahdo oo la tashado waxaan hubaa haddii la tashado allana la tala saarto dhibaatadaan